bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa waanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawda idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa habeen isniin ah talaada ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha julaay sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha aan idhaahda xildhibaanaga- xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta ansixiyey kulaabashada miisaaniyadda dowladda federaalka ee sanadka laba kun saddex iyo labaatan kadib kulan wadajira oo ay yeesheen mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ka hadlay haddaba waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa mudanayaasha golaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo oo cod u qaaday ansixinta kulaabashada miisaaniyadda dowladda federaalk ee soomaaliya qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doona sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee puntland oo mar kale ka sii dartay ee guddiga doorashooyinka puntland oo maanta wax kabedel ku sameeyey hannaanka xisbiyada maamulka puntland haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa kulan xasaasi ah oo ay ku yeesheen magaalada garowe oo lagu ansixiyey xisbiyada rasmiga ee dowlad goboleedka puntland iyo durbaba dhaliilo xoog leh oo loo jeedinayo xukuumadda siciid cabdulaahi deni waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladaha siyaasadeed ee puntland iyo wararka ku waramayo in xabajoojintii magaalada garowe laga baqdan qabo inay burburto caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo qodobada kalean oo caawa idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona maxkamadda raacfaanka oo sii adkaysay xukunka soddon iyo lix ajaanib ah kuwaasi oo horey loo horgeeyey maxkamadda raacfaanka ee gobolka banaadir haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa warar ku aadan xukunada iyo go'aanka qaraar oo ay ka qaadatay maxkamadda gobolka aan idhahday maxkamadda raacfaanka ee gobolka banaadir sidoo kale qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo si faahfaahsan kaga hadlay dagaalka dowladda soomaaliya ee kula jirto musuq maasuqa xilli uu dul istaagay cabashooyin dowladdu laga muujinayo caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee soomaaliyana waxay maanta soo xirtay shir saddex biloodla ah ee sudubidda howlaha caafimaadka dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya oo halkaasi khudbad ka jeediyey ayaanu idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalkuna waxaa lagu baaqay inay wax ka qabato duqeymo lagu bartilmaameysanayo xarun ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta dalka gobollada baay bakool hiiraan iyo jubbooyinka isla mida gobolka galgaduud ee soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa golaha badbaado bulsho oo baaq u diray dowladda federaalk ee soomaaliya qodobadaas iyo wixii nagu soo kornay intaanu wareegga wararka dalsan ku guda jirno ayaad caawa barnaamijkeena kaga boga doontaan farsamadu waa axmed cali maxamed mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo xumaan infajigan ayaa laga rabaa
saaxiibi wacan wanaagsanayeen idinleenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujada herka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertes fmkaas oo inaga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka keni banaadir iyo weliba gobolada kale fm kuu gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan qaybaha ugu horeeya ee wareegga wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa barnaamijkeena waxaanu ku bilaabi doonaa baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta ansixiyey kulaabashada miisaaniyadda dowladda ee sanadka laba kun saddex iyo labaatan kadib labada gole ee baarlamaanka soomaaliya fadhi maanta isugu yimaadeen oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee villa hargeysa kuwaasi oo cod aqlabiyadle maanta ku ansixiyey dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee laba kun saddex iyo labaatan dooda miisaaniyadda dowladda laba kun saddex iyo labaatan ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka socotay golaha waxaana cod maanta gacantaaga u qaaday ansixinta kulaabashadeeda boqol lixdan iyo sagaal mudane oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaa diiday ama ee, ansixintaasi waxaa ee, cod gacantaaga ee, ee, kulaabashadeedu ogolaaday boqol lixdan iyo sagaal mudane ee, halka ay diideen hal xildhibaan uu diiday sidoo kale laba xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha ee, baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ay ka aamuseen sidaas ayaana maanta lagu ansixiyey ku naqashada miisaaniyadda dalka laba kun saddex iyo labaatan wasiirka wasaaradda maaliyadda bixi iimaan cige oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa baarlamaanku ka mahad celiyey ansixinta kulaabashada miisaaniyadda dalka Ee, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ee, waxa uu xukuumadda u jeediyey inay soo gudbiso ee, miisaaniyadda dowladda laba kun saddex iyo labaatan wax ka beddelkeeda waxaa sidoo kale ee, xigi doono wasiirka wasaaradda maaliyadda oo isaguna hadalka qaadan doono
بسم الله الرحمن الرحيم Een, shir guddoonka labada gole ee sharfan runtii waxay soo mareen muddadii hadii baarlamaanka uu jiray dadaal aan caadi ahayn oo yacni muddo badan lagu guulaysan waayey bay soo gudbiyeen oo lagu soo guulaystay deen cafinta hormuud ay ka noqdeen wixii shuruuca shuruuda ku xidhnaa dhan waa soo gudbiyeen Ee, maantana si sharaf leh miisaaniyad waa u ansixiyeen ku noqoshadeedii laakiin sida guddiga maaliyadda ay soo jeediyeen wasiirkan waa ballanqaaday ee, si guud ah ee xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda maaliya u cayimeen inay ku keenaan taasaan faraynaa sababtoo ah markasta waxay maaragtay xildhibaanada caqabad ku noqonaysaa miisaaniyada wakhtigeeda waa dhacaya waa dhacaya la leeyahay ayaa imaanaysaa orod orod ay noqonaysaa arrintan hadda maanta waa nig gudubtay alxamdulilah rasiil adiga oo xukuumaddii matalaya noqon adiga oo wasaaradda maaliyaddina madaxa u ah iyo guud ahaan xukuumaddaba waxaan leenahay miisaaniyadaha iyo xisaabiyadaha waktigooda ha lagu keeno si maaragtay xildhibaanada yani dafdaf iyo hirhirid aan ahayn si degan sida loogu talagalay sharcigan noona amray heer hooseedka heer hooseedyada golaha iyo dastuurkaba nafarayo taas inaad fulisaan taas aynan soo jeedinaynaa marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin kalfadhigeena maanta ay noo xiin tahay salaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن wabarakaatu الرحيم Een, shir guddoonka labada gole ee sharfan Een, xildhibaanada labada aqal guddiga maaliyadda ee wadajirka ah ee soo jeediyey warbixintii ku noqoshada Een, miisaaniyadda saxaafadda iyo sharafka kale dhammaantiin waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib een, waxaan u soo istaagay inaan idinka mahadkeeda ku hadlaya sida sharafta leh ee xilkasnimada ku jirto ee aada uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa xeer ka mida xeerarkeenna ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa idinkana mahad celinaynaa een, inaad noo ansixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira iyaguna waxay ka mid yihiin miisaaniyadda aan ansixiseen sidoodaanay qaadasho ku yihiin waxa aan rabaa inaan si gaara uga mahad celiyo guddiga maaliyadda een, ee wadajirka ah iyo hoggaankoodaba sida runtii xilkasnimada leh ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah muddadii hadda miisaaniyaddu ku noqoshadu gacanteeda ku jir gacantooda ku jirtay oo aan har iyo habeen runtii aanay u kala kicin si aynu u dhammaystirno ansixinta miisaaniyadda iyo iyo dhammaystirkeedaba oo wakhtiga aynu haysanay runtii aad iyo aad cidhiidhi u ahaa aad iyo aad baan runtii iyagana ugu bogaadinayaa dadaalkaas iyo maxaan ku idhahdaa wakhtiga ay geliyeen labadaba intaa kadib miisaaniyadda ee la soo jeediyey in wakhtigeeda lagu keenana waxaan ku dadaali doonaa haddii eebba yidhaahdo inaanu wakhtiga loo cayimay ama sharcigu jidaynayo inaanu ku keenno waxaa filayaa fasaxyadii golaha laftigooduna way soo dhow yihiino waxaan isku dayi doonaa in madaxda iyo guddiyada aan ka wada fadhiisanno sidii la isu waafajin lahaa wakhtiga golahu shaqaynayo in lagu soo beego haddii eebba yidhaahdo waxaa kaloo guddoomiyuhu ka hadlay oo warbixintana ku jirtay kobcinta dakhliga oo runtii hawsha ugu weyn ee dal ahaan inoo taalla ah sidaan maalintii hore halkan ka sheegay waxa aynu ku sii siqaynaa in uu soo gebagaboobo barnaamijka dayn cafisku oo muddo dheer soo jiitamayey lana rabo inaynu innagu isku fillaanno markay ugu yar tahay qarashkeenna joogtada ah ku fillaanno dadaal yani hawshaasaa waxay nafaraysaa in dadaal kii hore ka badan la geliyo sidii dakhliga loo kobcin lahaa waxaa jira dadaallo waaweyn oo wasaaraddu ku howlan tahay oo ajendahaas ama arrintaas loogu talagalay in wax weyn lagaga bedelo waxaan si gaara u xusayaa oo aan aaminsanahay in gacantiinna aan marnaba iyo taageeradiinna aan looga maarmahayn arrinta guddoomiyuhu xusay ahayd sida laysu waafajinayo taariikhka dalkeenna waxaa ogtihiin dunida hadda waxaa ka socda dalkeennuna runtii dadaal loogu jira in urur goboleedo qayb laga noqdo oo ay ka mid tahay east african community comesa ururo fara badan carab free trade area dhammaantood waxay waajibinayaan in innaga iyo dalalka aan dhaqaalaha ku bahoobaynaa aynu ka midaysnaano taariikhka marka ma jirto sabab dalkii hal dal dekadihiisa iyo fuldooyinkiisuna ay kala taariikh u yihiin inay inay jirto wuxuunbay ka turjumaysaa runtii duruufaha dalkeenna ka jira iyo dhibaatooyinka ka jira ee kala qoqobnaanta marka arrintaas waxaan u baahannahay maadaama dunidiiba dalalkiiba ay rabaan inay mideeyaan in innaguna aynu guntiga dhiisha isaga dhigno sidii arrintaa looga wada shaqayn lahaa si loo mideeyo maxaan ku rahdaa cashuuraha iyo taariikhiska dalka gudihiiska intaa kadib waxa aan maanta ka soo laabtay safar aan dalka ruushka ku jiray oo guddiga maaliyaddu ay ka warqabtay oo qayb ka ahaa geedigeenna dayn cafiska wadaxaajood muddo socday lagu soo gebagabeeyey oo loo runtii ay guul weyn inooga soo hoyatay oo ah in lacag ku dhow toddoba boqol oo milyan lix boqol iyo afartan milyan in ka badan inay inagaga cafiyeen marka bisha disembar dayn cafisku go-aankeeda la gaadhana boqolkiiba boqol ay noqonayso in dalku uu ka noqdo maxaan ku dhaha culayskaasi ka dego hawshaasi si weyn oo qurux badan ayay noogu soo dhammaatay waxaana inoo dhoweynaysaa gebagabada iyo in lagu guulaysto barnaamijka dayn cafiska ee soo socday waad qiyaasi kartaa marka daynta laynagu leeyahay ee shanta bilyan iyo saddexda dhibic ku dhow marka lacag one bilyan ku dhow hal dal keliya kugu leeyahay culayska uu ka lee ka leeyahay waad fahmi karaysaa marka runtii tallaabo weyn oo dadaalkeenna ku soo biirtay inoona dhoweynaysa inaan hawshaa ku guulaysanno weeye howlo kale oo waaweyn baa inaga qabyo ah oo loo baahan yahay muddada yar ee dhowrka bilooda ee ka hadhay barnaamijkaas inaynu dhammaanteen ka wada shaqayno waxaan idinka rajaynaynaa sidii caadad ahayd insha allahu in iyana aad nagu garab istaagtaan aynu ka wada shaqayno waxaa ugu soo horeyn doono sharciga hanti dhowrka oo usbuucan golaha shacabka iman doona sharciga cashuuraha dakhliga ayaa isna jiri doona oo golaha iman doona labadaasaa ugu horeeya waxyaalaha golayaasha runtii kaga aadan dadaaladaas aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad guddoon iyo xildhibaano iyo guddiba idinku mahad celinaya boqolkiiba boqol assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud 4 g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idideedaalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraada raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaa u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo miru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah taas waaba sababtaan u sirno simirkaarka somta ee leh waa xirmad daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha waan ku salaamay kaa qaadayasee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuun kuma mayrtid ha dhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo ilaan wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ilaan wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka indonesiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaa wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber hal ama eber hal shan eber
shirkadda sagal tayadu waa muhiim
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baan kuu qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga kaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas idheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn ha ka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank imanka waxay soo kordhiyeen xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka wa-
waa hagaag marka laabe wanaagsan ayaanu dileenahay meel walba aad joogtaan wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha dalsane magaalada muqdishona waad nagala socotaan muujadda hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis markaan haddii aanu fiirino wararka la xidhiira magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya guddiga doorashooyinka puntland waxay qaadeen tallaabo ee ku aadan waa hanaanka xisbiyada rasmiga ee puntland waxaana kadib tallaabadaasi ay qaadeen markii baarlamaanka puntland ay go-aan ay ka soo saareen furista dastuurka puntland guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland ayaa kadib kulan xasaasi ah oo ay maanta ay ku yeesheen ama ay yeesheenba waxay ansixiyeen xisbiyada rasmiga noqonaya ee dowlad goboleedka puntland xubnaha guddiga waxay cod aqlabiyadley ku ansixiyeen in siddeed xisbi ay noqdaan kuwa rasmiga ah xilli dhowaan baarlamaanka puntland uu meelmariyey furista dastuurka puntland kaas oo qeyb ka ahaayey ama taasoo ay qeyb ay ka ahaayeen xisbiyada siyaasadeed warqadan ka soo baxday guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland ayaa lagu sheegay in guddigu uu qaatay go-aan kadib markii ay arkeen natiijada doorashooyinka horudhaca aheyd ay shan iyo labaatankii bisha tobnaad laba kun kow iyo labaatan iyo wax kabedelka dastuurka qodobka afartan iyo lixaad farqadiisa saddexaad ee dastuurka puntland guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland oo ah hay-adda ugu sarreysa ee puntland u qaabilsan qabashada doorashada goliyaasha deegaanka diiwaangelinta ururada siyaasadeed ansixinta sharciyeenta xisbiyada siyaasadeed markii uu arkay baa layidhi dastuurka puntland qodobka boqolafartaniyotodobaad farqadiisa saddexaad iyo xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka qodobka boqol waa qodobka labiyo tobanaad farqadiisa toddobaad guddiga tibeg ee doorashooyinka puntland waxa uu shaaciyey in shahaadada rasmiga ay guddoonsiin doonaan xisbi kasta oo ka mid noqda siddeedda xisbi ee uu guddigu ku dhawaaqay waxaana ugu horeeyo xisbiyaasha ka mideeye sinacad ifiye mustaqbal xisbiga shaqaalaha xisbiga runcad iyo xisbiga sideedaad oo ah xisbiga horseed dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka puntland cabdirashiid yuusuf jabriil ayaa hambalyo u diray dhammaystirka nidaamka xisbiyada siyaasadeed ee puntland ee ay ku guulaysteen guddiga doorashooyinka puntland arrintan ayaa durba waxaa la soo warinayaa inay horseeday xiisad ka dhalatay iyada oo ciidamo hore uga soo horjeeday go-aanka ay qaateen baarlamaanka puntland ay ka digeen tallaabooyinka ka dhalan kara waxa ay ugu yeedheen wax kabeddelka lagu sameynayo qodobo ka mid ah dastuurka puntland arrintan ayaa u muuqato inay burburi karto xabajoojintii lagu dhawaaqay dhinacyadii dagaalku uu ku dhex maray gudaha magaalada garowe ee gobolka nugaal warar kale helaya waxay sheegayaan in ismada dhaqanka ee puntland ay ku guuldaraysteen xaruuhelidda ismaandhaafyada jira ee ku aadan khilaafaadka salka ku haya doorashooyinka puntland war-saxaabadeed maanta ay soo saareen taliska ciidamada danab oo horey xabad ay ugu dhex martay iyaga iyo ciidamo ka amar qaata madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxa ay markaasi ay sheegeen in hanaanka taliska ama madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ay wax u wadaan uu yahay mid ka soo horjeeda dastuurka puntland waxaana ay sheegeen in ay qaadi doonaan tallaabo midaasi ka bedelan taliska danab ee puntland ayaa tallaabadii uu dhowaan baarlamaanka puntland qaaday waxuu ku tilmaamay mid looga gol leeyahay muddo kororsi uu xafiiska kusii joogayo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni waxaana uu ka digay ficilada ka dhan- ka dhalan kara buu yidhi damaca guracan ee puntland ama madaxweynaha puntland saciid deni xaaladda siyaasadeed ee puntland ayaa u muuqatay in mar kale ay soo laba kaclaynayso iyadoo bayaankan ciidamadan horey dagaalku ugu dhex maray iyagii ciidamada ammaanka puntland la sheegayo inay caawa horseeday xiisad siyaasadeed oo kacsan oo mar kale laga dareemayo magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya maxkamad dhinaca kale maxkamadda racfaanka ayaa sii adkaysay xukunka soddon iyo lix ajaaniiba kuwaasi oo hore loo horgeeyey maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir kuwa oo loo haysto inay si sharci dare ay kaga kalluumaysanayeen xeebaha soomaaliya ajaaniibtan oo u kala dhalatay dalalka iiraan iyo bakistan ayaa lagu helay in si sharci daro ah ay uga kalluumaysanayeen xeebaha dalkeenna waxaana lagu qabtay degmada hobyo ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya si kastaba ha noqotee ugu dambeyntii maanta ayaa lagu dhawaaqay eedaha loo haysto iyo weliba go-aanka maxkamaddu ay ka gaartay ugu dambeeya
subaxnimo wanaagsan barqanimo wanaagsan maxkamaddu waa inoo furan tahay magaca dadweynaha soomaaliyeed maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowdii bishii toddobaad laba kun saddex iyo labaatan maxkamadda oo ka kooban anigoo ah garsoore siciid cali maxamed iyo kaaliye liibaan maxamed maxamuud waxa ay ku dhawaaqaysaa xukunka ay ka soo saartay galdacwadeedka sumadiisu tahay toddobaatan iyo labo labaatan saddex iyo labaatan kadib saddexdii labadii fadhi ay maxkamaddu soo dhageysatay dacwaddan ku dhawaaqitaanka dacwadda waxaa agoobjoog ah xeeraaliye yaxaye maxamuud saciid oo dacwaddan ku metelaya xafiiska xeeraalyaha guud waxaa iyana goojo- goobjoogayaal ah eedeysanayaasha kale ah cabdiraxmaan cabdiraxiim tabaara khaalid balluuji naasir nouhani yuusuf jaad qaasim talashaaq cabid bataash taariq kuuhi xamiid jaad umaan nouhani suleymaan tinaab daad mohamed tinaab haydar baluuji cabdulqali tinaab khadir baksh tinaab ayuub tinaab shaqi tinaab faaruuq shahzawa salmaan bazaar jaasim shahzawar farhaad baluuji naasir totazai caaqil wadaakha naasir jaad salmaan baluuji zai shucayb raysi ciisa jazmani mustafa faaruuq hikmad gool adnaan khan degaan ubaydullah degaan biga mohamed tinaab jiwaad nohani wahiid arya maher nawaad shahwazrani mohamed amiin shahzawarani mohamed xuseen darsade gafuur iyo qareennada eedeysanayaasha ee kale ah waxaa goobjooga oo keliya qareen axmed cabdulaahi xuseen waxaana soo xaadirin fadhiga oo ka maqan labada qareen ee kale ah maxamed cismaan macalin iyo cabdiraxmaan mukhtaar hiiraale kiiskan oo ayse maxkamadda hore u xustaba soo dhageysatay laba fadhi kala dacwadeed maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta rafcan qaadashada eedeysanayaasha ay soo gudbiyeen qareennadooda iyo asbaabta rafcan qaadashada uu soo gudbiyey xafiiska xeerlaalyaha guud dacwadogaha ku matalayay dacwad- dacwaddan iyo jawaabaha ay ka bixiyeen labada dhinacba asbaabaha rafcaanka si waafaqsan qodobka laba boqol soddon iyo kow ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu markii ay aragtay in eedeysanayaashu ay ku eedeysan yihiin adeegsi doomo ajnabi ah biyaha soomaaliya iyada oo aan laga haysan ogolaashiyo dowladda soomaaliya sida ku cad qodobka toddobaatan iyo labo faqradiisa koowaad ee sharci lamber eid soona baxay labadii kun saddex iyo labaatankii taasoo ah faldembiyeed sida ku cad qodobka toddobaatan iyo labaad faqradiisa afraad ee isla xeerkaasi oo sheegaya howlwadeyn kasta oo ku xadgudba faqradda koowaad iyo labaad ee qodobka toddobaatan iyo labo ee sharciga horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga uu galayo dembi ay ka dhalanayso ganaax ganaaxuna yahay ciqaab si waafaqsan qodobka sagaashan iyo toddobo ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay dooda xafiiska xeeraalaha guud ee ah in magdhowga maxkamadda xukuntay maxkamadda gobolka xukuntay aanu u dhigmin dhibka ay geysteen eedaysanayaashu magdhowgaas oo ay ah soddon kun oo doolar islamarkaana aragtay in codsi magdhow aan la soo gudbinin xilliga gabagabada maxkamadeynta darajada koowaad ka hor si waafaqsan qodobka afar iyo tobanaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay in magdhowgu yahay abaalmarin ka dhalanaysa mas-uuliyad madani ah qabashadii qaybaheeda la xiriira heshiiska iyo kagaabinta mas-uuliyadda oo ujeedkiisu yahay in celcelin loo sameeyo qofka dhibku kasoo gaa- qofka dhibku soo gaaray marka dacwadda ciqaabta ah la joogana arrimaha madaniga ah looga go-aan gaarayo si waafaqsan qodobka 158 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerarka madaniga ah taasoo ka dhigan inay maxkamaddu ka go-aan gaari karto iyada oo aan la adeegsanin xeer namber sideed ee soo baxay labadi kun saddex iyo labaatankii maxkamaddu markii ay aragtay in habka maxkamadda gobolka uga go-aan gaartay arrimaha la xiriira magdhowga uu yimid iyada oo aan la soo gudbinin codsi waafaqsan qodobka afar iyo tobanaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed codsigaas oo looga dooday si waafaqsan qodobka boqol soddon iyo kow ee isla xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed islamarkaana aan la sameynin sugitaan la sugayo in eedaysanayaashu ahaayeen dadka saaran labada doon ee la sheegay inay soo galeen biyaha soomaaliya dhowr mar sanadii labadi kun labaiyo labaatankii iyadoo aan la marin habraaca ku xusan qodobka afar iyo tobanaad iyo qodobka boqol soddon iyo kow ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed islamarkaana aan la sugin in eedaysanayaashu sameeyeen saarnaayeen labada doon xilliga kalluumaysiga ay sameynayeen sanadii labada kun labaiyo labaatankii mana jiri karto sabab loogu xakumo magdhow aan loo marin habraaca sharciga waafaqsan maxkamaddu markay aragtay warqadaha ay soo gudbiyeen qareennada eedaysan difaaca ee sumadahoodu kale yihiin kun afartan iyo kow kun afartan iyo labo kuna wada taariikhaysan labaatan iyo saddexdii bishii saddexaad labada kun saddex iyo labaatankii kana soo baxay wasaaradda kalluumaysiga ee dowlad goboleedka galmudug ujeedadeeduna ahayd ogolaashiyo kalluumaysi warqadahaas oo nuxurka ku qoran uu yahay in labada doon ee magacyadoodu kala yihiin arsalan iyo bulujistan labaatan loo ogolaaday ka kalluumaysiga toonnada iyo kalluunka yaryarka ah muddo afartan iyo shan cisho ah kana kalluumaystaan aagga labaatan iyo afar n n biyaha kalluumaysiga ka gadaal ee galmudug ay khilaafsan tahay qodobka tobanaad ee xarafkiisa ba ee xeer namber sideed soona baxay labaatan saddex iyo labaatan oo siinaya awoodda bixinta iyo ruqsadsiinta maraakiibta ajaanibta iyo howlwadeenadoodaba dowladda federaalka soomaaliya kana qaadaya awooddaasi dowlad goboleedyadu inay bixiyaan taasoo ka dhigan in dukumentiyada ay soo gudbiyeen qareennada difaaca ayna ku sheegeen inay yihiin ogolaashiyo kuwa baalmarsan xeerka xeerka horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga xeer nambar sideed ee soo baxay labadi kun saddex iyo labaatankii maxkamaddu markay aragtay qodob qodobada toddobaatan iyo labo boqol labaatan iyo sideed boqol afartan iyo saddex oo dhammaantood dembi ka dhigaya in maraakiib iyo howlwadeenno ajaanib ah oo aan ruqsad ogolaashiyo waafaqsan sharci lambar sideed haysanin aanay ka kalluumaysan karin biyaha soomaaliya maxkamaddu markay aragtay qodobka boqol afartan iyo sideed ee xeer lambar sideed labada kun saddex iyo labaatanka uu maxkamadda u ogolaanayo inay qadari karto xaddiga ganaaxa eedeysanayaasha la saarayo maxkamaddu markay aragtay qiimaysayna dhibaatada uu ku hayo qaranka soomaaliya kalluumaysiga sharci darrada ah iyo sida ay tahay in looga hortago markii ay aragtay qodobada boqol siddeetan iyo saddex ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo boqol afartan iyo lix ee xeerka horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga oo labaduba ogolaanayo la wareegidda hantida lagu galay faldembiyeedka xukunka maxkamadda maxkamadda iyadoo cuskanayso sababaha ay kor ku soo xustay waxa ay wax ka beddeshay xukunka sumadiisu tahay boqol toddobaatan iyo sideed labaatan saddex iyo labaatan oo laga soo saaray galdacwadeedka sumadiisu tahay afar boqol sagaashan iyo lix labaatan saddex iyo labaatan maxkamaddu waxa ay ku heshay eedaysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dembiyada ku xusan qodobada toddobaatan iyo labo faqradiisa koowaad iyo afaraad ee xeer nambar sideed ee soo baxay labaatan saddex iyo labaatan iyo qodobka boqol labaatan iyo sideed ee isla sharcigaasi maxkamaddu waxa ay si waafaqsan qodobka boqol labaatan iyo saddex fursad siinaysaa xeerlaaliyaha ku matalaya dacwaddan xafiiska xeerlaaliyaha guud haddii uu jiro waxyaabaha dembiga cusleeya uu rabo inuu maxkamadda la wadaago ama faldembiyad hore ay eedaysanayaashu galeen maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan saddex boqol labaatan iyo lix milyan afar boqol oo kun oo shilin soomaali ah oo u dhiganta labaiyo toban kun oo doolar wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa afar boqol soddon iyo laba kun oo doolar waxayna u xukuntay in dowladda soomaaliya la wareegto labada doomood ee kale ah arsalan iyo bulishistan labaatan iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horey loo iibiyey maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihii ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowdii bishii toddobaad laba kun labaatan iyo saddexda ciddii aan ku qancin waxaa u furan cabasho waafaqsan sharciga haddii aanay jirin cid tacfaan ka qaadanaysa iyo cid doonaysa maxkamadda inay wax kale la wadaagto fadhigii maxkamadda ay maanta ugu dhawaaqaysay xukunka ay ka soo saartay galdacwadeedka toddobaatan iyo labo labaatan saddex iyo labaatan intaas ayuu noogu egyahay maxkamadduna waa inuu xidan tahay
gudaana caawa intaas ayaan kusoo meerayaa barnaamijka wareegga wararka dalsan raadiyo dalsan ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti daba nabadgelyo